matalaya inuu ka furmo magaalada baydhabo wejiga labaad ee maamul samaynta gobolada koonfur galbeed soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga qaranka xukuumadda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta waxa uu ka codsaday guddiga farsamada inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo dhamaystiraan ergadii ka qaybgeli laheyd ee shirka maamul samaynta gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose isagoona wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga qaranka ibrahim yarow furitaanka shirkaasi uu sheegay inay kasoo qaybgeli doonaan madaxda qaranka oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare cabdiweli iyo guddoomiyaha baarlamanka isagoona tilmaamay in aan loo kala hari doonin sida uu tilmaamayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga qaranka xukuumadda soomaaliya
ujeeda odayaasha dhalanka muddo kooban inaka sheenanayo sideed iyo dhalan ku codsoocana muddadaas kooban guddiga farsamada laanka ku bixiyo guddiga farsamadana wali in diyaarsiyaha eeqorashada iyo diiwaangelinta ergooyinka ee odayaashana ku bixiyaan yaan diyaarsiiyey shirweynaha ergooyinka marka inkoodayso hadarwadan wali ninkoodi dooneen ilaahay haddii eran madaxda qaranka ninkoodi doon madaxda qaranka wali furaaya aha shirweynaha erkada yokaansiisi doonan dastuurka koonfur galbeed soomaaliya iyo weelada doon ama ama ama maqdiga wali eer yeemaylegaasa fadhea doonaan waynin koori dooneen sida guddoomiyaha dadin sheeg ilaahay haddii raallinka nagada madaxweynaha jamhuuriyadda ee federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo nin koori doona oo kureena furana mayla raayo shirweynaha irkada iyo kaansiya dastuurka sunow mayla faday mayla raayo isagniihuna nasiibka kuqaynaysana wali kale mayl inkastoo la filayo in wejiga labaad ee maamul samaynta koonfur galbeed soomaaliya uu ka furmo magaalada baydhabo haddana waxaa jira dad badan ku qanacsaneen sida loo wajahayo dhismaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya uga horeeyaan dadkaasi maamulka lixda gobol ee uu hogaamiyo madoobe nuuno maxamed oo aan weli aanan ku qanacsaneen axmed cabdulqaadir yarow axmed saadaq radio risaala magaalada baydhabo